hay-adda cilmi baarista ee heritage ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku xustay in xiisadaha ka alowsan kismaayo ay wiqi karaan dowladda federaalka hay-adda ayaa sheegtay in xiisadahan ay dagaalo sokeeya dhalin karaan loona baahan yahay dowladda inay aqoonsato dadaalka iyo halganka kooxda raskamboni ee uu horkacaya axmed madoobe kismaayo ayaa gashay xaalad cakiran markii khilaaf uu ka dhashay dhismaha maamul loo sameynaya gobolada jubbooyinka haddaba sahre ciidla nuur ayaa warbixintan cusub ka wareysatay cabdirashiid khaliif oo ah ku-xigeenka agaasimaha hay-adda heritage isagoo jooga magaalada muqdisho annagu waxaan soo saarnay warbixin ciwaankeedu ahaa khilaafka kismaayo xalku waa dhexdhexaad waxaana ka digaynaa in sida macnaha laisgu arrintan laisugu kululeynayo in marka dambe gacan ka hadal ay gaarto waan gartay cabdirashiid warbixintiina sida ka muuqata waxaad ku talinaysaan in ururkii raskamboni loo daayey in iyagu maamul kumeel gaada soo dhisaan maxay tahay markaa waxa aad xalka ugu aragteen bal haddaad halkaa noo caddayso waxaan ku anagu ugu yeernay hadda gobolka jubbada hoose oo kale oo hadda xor ah waxaaba dhika jubbada dhexe oo dhanba hadda maba shabaab baa haysta jubbadan hoose marka oo dawladda iyo raskamboni ay isla joogaan raskamboni qabsashada kismaayo qeyb bay ka qaadatay ama iyagaaba maaragtay safka hore ka ahaa waana xaqiiqo jirta oo meesha ka jirta oo hadda aan dawladda safar joogta aysan indhaha ka qabsan karin marka waxaan ku talinaa iyagoo kale in maamulka hadda loo ogolaado ama madoobe ha noqoto ama ciddii kaba ayago ay rabaan inay meesha sii maamulaan ciidanka meesha jooga ciidan dawla dawladeed in laga dhigo xoogga dalka soomaaliyeed laisugu wada geeyo waxaan ku talinay hal sano iyo bar ama ugu badnaan laba sano hawshaas inay sii socoto kadibna dhulka maqan gacanta dawladda lasoo geliyo dadadan hadda ra-iisul wasaaruhu uu ka sameeyey maamulka lasku laisku soo daro wax xalaalaha oo dimuqraadi ah oo degaanka dadka degan oo odayaasha dhaqanka iyo dadka talada leh oo saxda ay isku yimaadaan in wax xalaala laga sameeyo meesha macnaha istuhunka iyo kala tagga igad iyo kenya iyo international communitiga ay u kala duunduumanayaan ama ayagu ay isku soo jeedjeensanayan sababta waxaa dhici karta inay isdumiyaan dawladuna isbaaro waa u dhigan kartaa barnaamijka ka socda kismaayo ayaduna hadday kismaayo inay hor istaagto kushaqo ka dhigato way ku duunaysaa wayna ku ceebeebaysaa arrimahaasi marka la dul istaago waxaa jira ismaandhaaf amaba is-aamin darro baahsan marka haddii aad ku talinaysaan kooxda raaskamboni keligeed in talada dhismaha maamul goboleed amaba maamulku meelgaad oo kismaayo yeelato loo daayo sow taasi ma abuureyso xiisad siyaasadeed oo qabiil ku salaysan
waxaan ku talinay qaybta reportiga runtii waa warbixin dheer weeye oo ma soo wada koobin waxaan kaloo ku talinay in halkan sano iyo barka hore ama ilaa laba sano dawladda iyo raaskamboni iyo beelaha kale oo dawla kismaayo kulligooda gacmaha isqabsadaan oo maamul hadda raggaasna ay safka hore ka yihiin dawladdiina ay ku jirto ciidanka hogaaminayso dadkii kaleoo deegaanka ka tirsanaana talada wax laga geliyey in lagu sii bilaabo kadibna wax sax ah oo degmo kasta oo shan iyo tobanka degmo oo goboladaasi ka tirsan yihiin ka tirsan odayaasheeda iyo waxgaradkeeda iyo dadka talada leh ay wakiilo soo dir soo dirsadaan wakiiladaas oo saddexda gobol ka socda ay hadhow macnaha maamul goboleed weyn oo jubbaland haddii loo bixinayo haddii madax kala siinayo ay dhistaan waxaa ana ugu yeerin waxa weeye hadda arrinta ha la qaboojiyo talada ha la qaybsado ha la is-iimaansado kadibna danaha waaweyn oo yaalo ummadan baahida ay qabaan iyo waxbarashada ay u baahan yihiin iyo biyaha ay u baahan yihiin iyo beeraha inay fashaan ay u baahan yihiin iyo nabadda ay u baahan yihiin iyo shaqa in loo abuuro u baahan yihiin iyo adduunku inuu yimaado maxaa la yidhahdaa uu ka sameeyo rehab macnaha maxaa la dhaha development waxtar waxaas si loo ummadda loo gaarsiiyo maslaxadda ha loo soo dhawaado waa tay marka cabdirashiid dowladdu waxay ku doodeysaa in sharciyadii lagu dhaqi lahaa federaalku aanay weli diyaar ahayn kooxaha qaarna waxay ku andacoonayaan in shirkiga kismaayo ka socday ay dabada ka riixaysa kenya marka taasi soo ma muujinayso in xiisadaha meesha ka jira loo baahan yahay in loo tala badsado oo aan arrinta koox quraato loo daynin shirka dawladda ku baaqday iyagana ku baaqday ee dadka kismaayo joogaan ay soo dhaweeyeen waa shir fiican ha laysugu yimaado iyadoo niyaddu san tahay oo in la heshiiyo la rabo oo xal la gaaro oo maslaxadda ummadda laga shaqeeyo miyaan la odhan karin ururka raskamboni oo aad imika ku talinaysaan in talada iyaga loo daayo maadaama ay meesha cudud militari ku qabteen dadka arrintaasi u dhuun daloolaa waxay sheegayaan in sababta keentay in maamullo kala duwan oo tiro badan la yskaga daba dhawaaqo oo iyaga laftirkooga liddi ku ah waxay taasi ahayd dadkaan markii hore talada si baahsan looga wada qayb gelin dadkii tartamayey iyo dadkii damacu hayeyna lama qancinin sidaasaa keentay in qof kastaaba maamul markaa ku dhawaaqo marka taasi miyaan ahayn iyagu khalad ay marka horeba sameeyeen qoladan raskamboni waxaana waa magaaladan hadda gobolkan jubbada hoose gaar ahaan magaalada kismaayo oo xorta ah hadda ama ama gacanta dawladda iyo raaskaamboni ku jirta gacantooda waxaana wixii taas baa sidii loo maamuli lahaa waxaana waa jubbaland oo gabe iyo jubbada dhexe iyo jubbada hoose ka kooban sidii maamul loogu samayn lahaa ayaanada shirka igad baa lagu baaqay shardig iyo heshiisiinad in laisugu yimaado anigu guud ahaan waxaa leenahay waa arrinta waa la xaliyi karaa haddii darbiyada la fuufuunayo iyo geedaha dheerdheer laga soo dego oo meel dhexe oo maslaxadda ah laisku yimaado oo maamul lagu heshiis yahay la samaysto oo gobolada kale oo maqan oo jubbada dhexe iyo gabe iyo oo aan dhici karto dadka kismaayo joogaan hadda inaysan gacanta ugu jirin iyaga lasoo xoreeyo waxaasoo dhan in ama gacanta dawladda lagu soo celiyo marka way way isfahmi karaan siyaasiyiinta horiyadda waxaana isfahmaan cabdirashiid khaliif agaasima ku-xigeenka hay-adda heritage oo u waramayey sahra ciidla nuur halkaad nagala socotaan waa voice of america